inta sida loo xakameeyaa lacagta soo geleysa sida loo xakameeya waa adag tahay ilaa sharciga articleka twenty three-ga si loo excuse gareynayaa wuxuu baahan yahay in aada iyo aad loo sameyo lakin waxay ku xidhan tahay dadkoo la wacyigeliyo markay taxpayers money ka imanayso institutionkan in loo arka arto institution qaranoo ummaddu ay leedahay dabadeetana kobcinta institutionka la kobcinaya ay qeyb ka noqoto maxaan ku dhahdaay koriinka guud ee de maxaan ku dhahdaa institutionska uu qaranku leeyahay ololaha toddobada cishe ololaha oo keliyata yoonkii waxa baxaya one point xisbiyadu ku kala duduwan yahay duruufahooda anay ku kala xidhan iyo waayaa ku gadaamay waxaa lagu qiimeeya anu afritu intaan sheegi karo one point six ilaa one point five million toddobada cisho maalin walba
laakiin waxay muuqanaysaa un xisbiyadu inayna public accountability ayna ogolayn inay sheegaan xagee ka keeneen lacagahan waxayna noqonaysaa dariiqa hadhow corruption ka bilaabmo oo marka aad dawladdii xisbigaas u noqdo ama xisbigaas uu noqdo xisbi xaakinkii mar hadduuna marka hore transparent ahayn lacagtan halkay ka keeneen ay labaatanka milyan oo dollar ama tobanka milyan dollar doorashada ku galeen runtii waa dariiq aan sax ahayn
gabagabada guddoomiyaha xarunta daraasaadka siyaasadda ee c b a maxamed rambo ayaa waxa uu u warramay tv-ga universal waxaanuu ka warbixiyey ujeeddada ay daarnayd daraasaadkan ay maanta soo bandhigeen
saaka xarunta c b a ee daraasaadka arrimaha siyaasadda dhaqaalaha xuqanistaanka dimuqraadiyadda waxay halkan ku soo bandhigtay research ay waday afartii bilood ee u dambeeyey taasoo ay ku baadhisay lacagta ku baxday guud ahaan doorashooyinkii somalilan gaar ahaan ololihii ee saddexda xisbi qaran ee kulmiya waddan iyo uxud isticmaaleen daraasaaddan waxay tii u horreysay ee somalilan gudaheeda lagu soo bandhigo ee laga waraysta xisbiyada lacagta ku baxday waa intay ahayd halkey ka keenteen siday u isticmaasheen nidaam xisaabeedo cad ma lahaydeen markaa daraasaadtaasaanu soo bandhignay waad arkayso dhammaan xisbiyaduna way ka soo qayb galeen ololihii u dambeeyey intii ololaho keliyata waxaa la qiyaasay inay lacag labaatan milyan in ka badan oo dollar ay xisbiyada bixiyeen laakiin waxaa noo soo baxday lacagtu inay intaa ka badan tahay oona xisbiyadu weli xaqaa'iqa sheegin ee lacagtu intaa ka badnayd baa yana noo soo baxday
daraasadda ay soo bandhigtay xarunta daraasaadka siyaasadda ee z b a ayay ku sheegeen in xisbiyada siyaasadda iyo weliba hay-adaha kale ee ka shaqeeya doorashadu inay ku guuldaraysteen inay dhaqangeliyaan qodobka saddex iyo labaatanaad xeerka namber afar iyo toban ee xeerka urada iyo weliba xisbiyada kaasi oo dhigaya in xisbiyadu ay sanad walba bisha maarj koob iyo soddonkeeda u gudbiyaan guddiga doorashooyinka xisaab xidhkooda daraasadda ayaa lagu ogaaday inaanay weligeedba dhicin in xisbiyadu ay u gudbiyeen xisaab xidhkooda guddiga doorashada madaxtinimada somalilan halka ay xisbiyaduna ku doodeen inaanay haba yaraatee komishanku weydiinin xisaab xidhkooda